Intergovernmental Authority on Development and the United Nations. We are very dhammaan dowladaha daneeya horumarinta Jubbaland iyo qaramada midoobe waxaan aad ugu faraxsannahay inaan soo gaarnay kismaayo Jubbaland iyadoo ay safarku nagu weheliyaan xubno sarsare oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ujeedkeennu waa dhammaynta khilaafka u dhexeeya maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxa aanna ka wada hadalnay arrimo muhiim ah oo quseeya doorashooyinka lagu wado in ay dalka ka qabsoomaan laba kun iyo labaatan ilaa laba kun labaatan iyo kow kadib dib u habaynta dastuurka in horey loo sii wado dadaalada lagu doonayo in lagu adkeeyo nabadda loona midoobo la dagaalanka xarakada al-shabaab in la caawiyo dadkii waxyeelladu ka soo gaartay fatahaadii uu sameeyey webiga jubba sidoo kalena loo guntado horumarinta dalka waxaan ka faa'iidaysanay wadatashigii aannu la yeelannay qaybaha kala duwan ee bulshada sida hogaamiyeyaasha siyaasadda hay-adaha bulshada rayidka cuqaasha dhallinyarada odayaasha iyo inta kale waxaan sidoo kale maanka ku haynaa in ay jiraan xaalado siyaasadeed oo aan weli la xallin waxaana sidoo kale booqashadeennii jubbaland ay noo sahashay in aan ogaanno aragtida kuwa ay talada ka go'do kuwaasoo aan kala xidhiirnay sidii aan u soo afjari lahayn khilaafka u dhexeeya muqdisho iyo kismaayo the people, the authorities of Jubaland, for this warm welcome. Thank you very much.
آخر بسم الله الرحمن الرحيم ومن أسألنا على أول دين ودين السلام على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxaa maanta sharaf weyn noo inay nagala socday inuu yimaadeen visit srsg iyo ambassador iyo african union qodobo saldhig u ahaa wadahadaladeeduna waxay ahaayeen qodobka ku saabsan dastuurka dhammaystirkiisa iyo doorashada laba kun iyo labaatan arrinta deen cafinta iyo xoreynta deegaanada maqan iyo la dagaalanka shabaabka iyo sugitaanka amniga arrintaa dastuurka waxaan isla qaadanay dhammaystirka dastuurka inuu yahay cudurdhexaadka dowladnimada hore u socodka iyo soomaalidu waxaa keliya suuima karasa inay tahay in heshiiskaas ay gashay ee dastuurka ah ama constitutionka ah inay noqoto midka bayska u ah dowladnimada soomaaliya taana ay cid waliba ra'yigay ku leedahay iyo shaqaday ku leedahay ay ka qabato arrinta doorashooyinka waxaa isla qaadanay ka wada hadalay ra'yiga iyagu yahay inay tahay wax u baahan wada tashi inay ka wada tashadaan dadka stakeholderska ah dowlad goboleedyada dowladda federaalka iyo cid kastoo ay khusayso oo arrintaas doorashooyinka ay muhiim u tahay in la tala geliyo oo taladu ay noqoto tale la wada leeyahay wax qof qaadan kara inaysan ahayn la dagaalanka al-shabaab iyo in amniga la sugo wuxuu ahaa qodob aada xasaasi oo muhiimna ah waxa ugu badanna ay ahayd in loo baahan yahay in laga shaqeeyo si dhab ah in lala dagaalamo shabaab waddanka la xoreeyo la xisaabtamo ciidamada laysu keeno kuwa amisom iyo kuwa soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada intuba inay shaqadaas si dhaba u wada qabtaan qodobka afraad oo ahaa arrinta deyn cafiska ah bay nagala hadleen waxay ahayd inaan diyaaru nahay in deynta la cafiyo deyn cafiskaasina macnihiisu yahay in dadka soomaaliyeed ay bal hore usoo dhaqaaqi karaan oo taa macnaheedu uu noqonayo culays saaran soomaalida oo ilmaha dhalan doona waxay tahay wax dul saaran taas ay keeni karto horumar iyo tallaabo hore in loo qaado arrinta deen cafisku markaa waxay ahayd qodob aada u muhiimsanaa oo aan isla qaadanay arrintaas in laga wada shaqeeyo dhammaystirka arrintaa deen cafiska ka bacdi si soomaaliya ay u hesho inay dhaqaalana samaysato horena ay uga socoto waxaa soo raacay waxay arrinta jubbaland oo ahayd mid u baahan in laga wada shaqeeyo guud ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo is-imaatinkooda iyo midayntooda iyo wadatashigoda si qodobadaasoo dhan ay u hirgalaan waxay ku xidhan tahay waan isla sheegnay inay tahay wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu inay saldhig u tahay qaabka in loo sameeyo jubbaland horey bay u socotay iyo heshiisiin badan baan galay wax badan baan ka soo shaqaynay waxaan rajaynayaa saaxiibaday safarkooda dambena inay sidaasi ka fiican waxaan kala hadalay dhibaatooyinka ay keeneen daadadku oo magaalooyin badan oo gobolka ka mid a rabo badan ay ka deeen webigu hadda agteenuu marayaa isagoo soo fatahay dhulka kale iska daayo ay u baahan yihiin dadka deegaankana inay helaan xuquuqda ay ku leeyihiin kaalmada caalamiga ee la bixinayo qolyaha qaarkood iyuda iyo african union iyo gooni waanu soo aragna iyagana guud ahaan arrimahaas aanu ka wada hadalnay aad baad u mahadsantahay maasaqnaaqo Thank you very much.